munaasabad ay ku qalanjibanayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kanaa falaxday macadka imaam nawaawi ayaa lagu qabtay magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka jarar waxaana kasoo qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay marti sharaf kale maamulaha macadka imaam nawaawi sheekh xasan dheere ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen isaga oo sheegay in muhiim tahay in la barto qur-aanka kariimka waxaa muhiima oo ardada yaryar ee soo kacday ee qur-aanka dhammaysay iyo waalidka iyo dhammaanteenba nalaga rabaa inaan ogaanno horta nusradii diinigahayd mayna dhammaanin laakiin marba meel bay maraysaa hadday mararka qaarkood maraysay in dagaallo la galo hadday mararka qaarkood maraysay inaa waxaa weeye howlo kale aan soo maro maanta meelahay marayso ee nagu aadan waxaan rajaynayaa inay tahay culumtii sharcada iyo qur-aanka kariimkaha faafintiisa inay maanta tahay innaga meesha nala gudboon saasaan aaminsannahay ee ma aha inaan fahanno inay soo dhammaatay masaladii iyada ahayd oo nusradii diiniga ahayd in la soo faafiyo iyo dagaalladii howlihii mar hadday dhammaadeen maanta diinkii in la geel istaago uma baahna fahmigaasi inuu faham khaldan yahay ayaan aaminsannahay
qaar ka mida marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka waxaa weeye wixii ilaahay uu ina amray oo aan la nimaadno wixii aan ka karro wixii ilaahay uu inaga rahyey uu inaga reebay oo aan ka tagno kulli ahaan uga tagno labadaasay isugu soo ururaysa awaamirtii oo la qaato iyo nawaahidii wixii ilaahay naga nahiyo oo laga tago kulli ahaan waxaa kaloo culimmadu ay ku tacriifiyaan yacnii cabsida kolkii magaran waxyaalaha lagu dabdiyo ee culimmada ay noogu dabdiyeen alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitansiil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi araxiil
waxaa la doonayaa ruuxu markuu qur-aanka qayb ka mida uu ilaahay subxaana wa tacaala uu soo geliyo inuu cid ka sarraysa inaynan jirin inuu qalbigiisa geliyo oo isku qani yeelo saasaa la rabaa ruuxu ku qanca qur-aanka aan qalbigeenna gelinno qur-aanku akhriya adduunba weynu anfici ruux waalidah oo jannada la gelin doono waxaa jirtay in nebiga sala allahu wasalam oo mubaaraka calayhi inaan mar islaamnimada wax ku wehelinaya uusan jirin marna inay afraad tira yaray ay garabkiisa taagnaayeen ardayda ka qalinjibisay macadkii imaama nawaawi ayaa dufcaddii toddobaad ee ka qalinjibaysa tan iyo markii la aasaasay